shaarix ninka maadankii sharxiisa nashrul buluug waxa uu ku daray qayb saddexaad oo uu yidhi man kafara bilisaanihi wa aamana biqalbih qofka qalbiga ka rumaysan waxaan run inuu yahay laakiin afka ka diidan sidaas qoomkiisi uu ku yiri wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum nafteeduna way diiday nafteedu way yaqiinay se baan leeyahay way hubtaa oo way rumaysan tahay laakiin waa diideen afka iska diidsiiyeen intaasoo dhani saddexda dambe in la yidhaahdo waa tacadur inay la yimaadaan wuxuu leeya waa arrin mushkila wey sababtoo iimaanka mutlaqa waata uu ku tilmaamaya haddaba wahuwa mushkilun wey lada lmuxariri fii amrayni laba nooc oo gaaladii kamida fii kaafirin gaal aamana rumeeye mutlaqan ay iimaanan mutlaqan iimaan guud oon iimaan inqiyaad iyo itibaac ahayn sida abu taalib waxaa la sheegaya run wey ninka waxa wata xaq wey iyo gaal hadda leh nimankan muslimiintahi iyagaa ugu diin fiican diinta ugu fiican wey iyagaa saxa diinoo dhan iyagaa ka fiican ta saxda iyaga wey laakin inuu rumeeyo raacaa rabi kaasi itibaaciisu tacadur maaha waayo inay xaq tahay waa rumaysanaya waana ku dhawaaqaya iyo wa fii man qof kufrigu gaalnimadiisu ficlun uu yahay ka ilqaa musxafi musxaf in la tuuro marka masalada masale waxa wey musallama cinda ahli lcilmi in kufrigu ficil uu noqon karo laakin waa masale nawaaqid liman loo hadlo haddaba tacadurkaas uu ishkaalka qaraasi ku dhariyey iyuu ka jawaabay ninka shaarixi ninka maadamkihi waana ixtimaalu qaraasi kitaabkiisa sharxu tanqiix uu ku sheegay ixtimaalkiibuu ninkani rajaxay warayu cindi an yakuna almudraku nafya qabuuliha fadaa mushtaraku warayu ra'yiga raajixa cindii aniga agtayda haddaan ahay ninka naadimkihi an yakuuna inuu yahay weyda almudraku ka la haleelayo ee cudurka ah cudurdaarka u ahi nafya qabuulihaa inaan la aqbalaynin fadaaka mushtaraku mid la wadaago ka dhexeeya gaalado dhan wa intaasoo gaalada waxaa sababka ama cillada maanica la ixtijaaji karo ama cillada maanica lagu xambaari kara afartaa qaybood ama shanta qaybood ee gaaladan sheegnayba ka dhexeeyaay waxa weeye inaan laga aqbalaynin ilahi mi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu billah marna yidhi inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin maadaama aan laga aqbalaynin waa mutacadir in loo diro oo sameeya la yidhahdo laakin taa jawaabteeda horaan soo marinayo qofka muslimkaaba haddaanu shuruuda la imanin laa tuqbalu minhu wa maca dalika mukalaf wey bal qayb muslimiinta kamida oo ahlulmacaasi oo laga aqbali maayo nabigu cadeeyey baa jira haddana mukallafiina itifaaqan sida uu ilaha nabiga caleyh salaatu wasalaam ninkii kaahin u taga oona rumayni wuxuu sheego lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yawman haddana maca dalika mukallafu kuya salawaadki haddaba taasi haddii ka rigi weydo iyana ka rigi mayso wallahu aclam kadib wuxuu yihi naadinku takliifu man axdatha bisalaati calayhi mujmacun lada tiqaati beydka maadimku raximah llahu tacaala waxa uu keenay darbu xajarin bicusfurayn hal dhagax oo laba shimbir lagu wada dilayo wey laba mas'alaan soo marnay qola gaaladu mukhaatabeena bifuruuci shariica ma aha yidhi tacadurna ku cileeyey iyo qole takliiftu istitaacada shardiga u yihi waa tanjiiz uu soo yidhi oo horay uu inoo soo yidhi hal yajibu tanjiizu fi tamakuni oo mutlaqu tamkiini du tacayuni labadii qowl buu daciifinayaa oo wuxuu leeyahay xaalaa jirta ajmaca aljamiicu calayha maca anahu labada xaala midna aynan ka duwanayn marka ninkas kale tafriiqiyey waa tafriiq bayna almutamaasilaat maadaama dan dadka aad ku raacdeen inay waajibayso mukallaf uu yahay kuwa kale waxaad ku diidaan mahaysaan wuxuu yihi takliifu man axdatha qofkii xadas ka dhaco en dahaaro qabin in lagu takliifiyo bisalaati salaada mujmacun calayhi waa la isku raacsan yahay lada tiqaati ay lada lmujtahidiin dadka mujtahidiinta waa ku ijmaaceen wejka lagu radinayo waxaa weye haddaan idhaahdo takliiftii waa inay tanjiiz noqoto oo mashruudkii la mukallaf ma noqonayo qofkii ilaa shardigii la helo ama mukallaf kuma aha xaala cadami shart laga yidhaahdo taa waxaa soo gelaya kaafirkii xaala alkufri laga aqbali maayo ama la iman karayo mutacadira weye waxaa laleeyahay sidoo kale ninka muxdifka ah aan wayse qabin salaadii mukallaf buu ku yahay khitaabkuna mutawajih weye maca daalika xaaladaasi kana asixi mayso mutacadiran awey haddaba waxaa laleeyahay waxaa la kala qaadaya laba xaaladood xaalat alkhitaab iyo xaalat lityaan bilmuk- bitaklif marka qofkani waa mukalaf oo mukhaatab bitakliif wey waajib bay kugu tahay saa iyo saa iyo saa inaad yeesho wey oo sida salaada mukalaf ugu yahay tahaara qablaha mukalaf ugu yahay haddii la laakiin inuu zuuliyo tahaarada sida xadadka si loo rabo oo rafcu lxadath uu ka shaqeeyo iyo rafcu lkufri iyo iyo tawaqubkii shuruudii kale aada loogaga baahan yahay marka waxay yidhahdeen hasku haisku qabsina xaalada khitaabku qofka mutawajiha ku noqonayo iyo xaalada laga rabo inuu la yimaado khitaabka mutawajiha ku noqonaya takliiftan ay ku laazimaysaa takmilada in isaga laga doonayaa iyo asbaabta inuu la yimaado وربطه بالموجب العقلي حتم يوافق حتم بوفق قد أتى جلي وربطه إن لو حر تكليفك بالموجب العقلي وحي عقل واجبين حتم لازم وي بوفق اسكراع لازم كي قد أتى من جلي أو واضحة فالمرة يحكر كل إجماعا وحيا تكاليف تا mujibkeeda sharciga en soo niri caleyhi fi takliifi bishayi cudin mujibuhu sharcan khilaafun qad culim mujibkaasi waa mujibka caadiga ehe amaa mujibka sharcigii caqligii khilaaf kuma taagna bimacnaa qofkii mujibka caqliga an yakuna xayan waan yakuna caaliman bima bima umir waan yakuna yafhamu lkhitaab waxyaalahaas oo dhan waa shuruud caqliya oo qofkii mukalaf laleeyahay wuxuu la iman karaa yutasawar bacda maa yaclam ويتصور إذا كان حيا ويتصور عندما يفهم الخطاب هذا موجبات العقلية لهذا لكن موجب العقل والشرطي إنه متوفر يعني واحد اسكوه هو موجب العادي وجهه إن لبقه جزء كاملة مدح الله راعيه هينك قيد كاملة الإنسان ويفهميه وحاول يمثال كلا سوق راسيه صاص يراين إلى هذا كدب بحقوق قدي مسألة عن هرين وحبسها مرني مر لبعضنا وصفي عن أكرا دقدقي mas'aladana waxaa la yidhaahdo weeye ijtimaacu alamri wannahyi suuragal ma tahay halka shay an yakuuna ma'muuran manhiyan xaalada isku waafaqeen inuu wejka uu ma'muurka ka yahay nafsuhu manhi uu ka noqdaayey inay suuragal ahayn xaalana way isku raaceen inay daahirka dhici karto xaala iyo fal mucayana min jihatin inuu ma'muur ka yahay oo min jihatin manhiyun canhu ka yahay bimacnaa qofkii daar maqsuuba ku jiray salaadiina usoo gashay salaadii min jiha inay salaad waajib ku tahay ma'muur wey in meeshan uu ku dhex tukadana manhi wey marka xaaladaas saas oo kaleeto ah hadday idajtamaca alamru wannahyu mid ma kulmi karaanoo min jiha waaxida ma'muur manhi inuu ka yahay maaha laakiin hadday laba jiha yihiin xukunkeeda muxuu noqonayaa بxukm اmr mamuur baa la siinayaa qofkii wuu la imanaya bxukm اmnhi baa la siinayaa qofkii waa uu ka tegaya matafsir baa la gelinayaa oo masalada la yihahda aljihaة اlmunfaka masalkaas ishaara wuxuu yihi dkul di karahati fima umir bihi bila qaydin wafasn qalxuhur fanafyu صxati wanafyu اljri fi waqti kurin lلsalaati yajri wain yakun amr can اnahyi infasl alficl bصxati liljri اtasl وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب وقدره البطلان والقضاء وقيل ذا فقد له انتفاع مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغسل والوض انقلب ومعتن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة انتاس أي مسألة كرعلة وحاو يري دخول ذي كراهة في كراهة صاحب كابريتان كيسا فيما أمر به وحي لا يستمرئ ودحقره bilaa qaydin amarkaasoo wax qayda aan wadanina amar mutlaq ah wa faslin jiha munfasilana aynan lahayn amarka iyo nahyiga iyo meesha isugu yimidi qad xudira waa la manciyey oo wax jira maaha oo dhacay ama la aqbalayo sharcigu ogolaanaya maaha ereyga dii karaahatin awalan waxaa uga jeedaa acamu min karaahati tanziihi wataxriim amarkuna laba mid buu noqonayaa amru mutlaqa iyo amru muqayad ah amarka mutlaqa waa waxaa loo jeedaa amarka la is amray in lagu qaydin بنفي المكروه وبنفي المنهي وبنفي نفي المحرم oon lagu darin qeydka amarka nasku markuu amrayay in kaa laga ilaaliyo laakiin haddii qeydkaan lagu daro in kaa laga ilaaliyo itifaaqan sida zarkashiga keyrkiiba laga soo guuriyo almuxiid fi usuuli lfiqi inay kaga hadleen kaasi ma dhicin mana asaxayo wax jira shareecadeennana kamid mabaha marka amarkiibaa labada qaybood noqda muqayad binafyi lkaraaha iyo mutlaq oo nafyi lkaraaha aan tacarud aan ku samaynin daahirka amarka haddaba amarkii karaaxadii ma kulmi karaan amarkii mutlaqa ahaa kii muqayadka ahaa ma kulmi karaan itifaaqan kii mutlaqa ahaaye ma kulmi karaan wa faslin haddayna jihadu munfasila ahayn oon infisaal laba jiho aan mutalaazim ka dhaxaynin talaazum ka dhaxaynin aanay noqonin qad xudura waa la manciyey oo jihadu waaxida ay tahay ama laba jiho luzuum iyo talaazum ka dhaxeeya ay tahay waxay ku misaaliyaan ka labada jihe talaasumka ka dhexeeyaay salaada awqaatu lmanhiya canha xilliga salaada la iska reebay la tukado waxay leedaen salaadu waa ficil wakti buuna dhaca iyo zaman daraf noqdo hadday dhacdo darafki iyo zamankii la iska nahiyey salaadii in la rido waxay noqonaysaa shay manhi ah salaaduna waa salaad waktiguna waa wakti waa laba jiha laakin talaasum baa ka dhexeeya oo salaadii wakti infikaak ma dhex maro taasuu nuga jiray wa faslin haddaba haddii ay kulmaan jiha waaxida hadday noqdaan ama laba jiha ay noqdaan oo talaasum ka dhexeeya wixii mana asixayo ajrna laga helayo taasuu tilmaama wuxuu yihi fa nafyu sixatin wa nafyu lajri fii waqti kurin lisalaati yajri fa nafyu sixatin asixir la-aan iyo wa nafyu lajri ajir la-aan yaa fii waqti kurin waqtiga karaahiyada iyo nahyiga lisalaati la nahiyey yajri ku soconaya oo qaacidadaa saa ugu dabaqmaya sababtoo waktigu waa mulaazim lisala makaankuna malamid baa fiihi nizac wain yakun lamru can innahyi infasal faficlu bisixati lilajri tasal haddaan ogaanay jihadu markay muwaxada tahay min jiha waaxida tahay ama laba jiho talaasum ka dhexeeya haddii ay tahay inaanu asixayno ajrna lahayn haddii jihada infisaal ku jiro maxaa la samaynayaa wain yakun amru hadduu yahay can innahyi nahyiga infasala mid ka socmay oy laba kala jiha leeyihiin falficlu ficilkii bisixati sixa lagu tilmaamayaa sixati sixow itasala la xiriirsaday lal ajri ajri laakin malaha saxat wacaasaa wey waana dambaabayaa waana asaxaysaa wuxuu yihi jamhuur ahlilcilmi siduu beedka dambe ku sheegi doonaa waxa ay qabaan haddii nahyiga iyo amarka meesha isugu yimidi jiha munfaka ay jirto waa asaxayaa ficilkii ajirna ma laha ajir la-aantaasi waa nooc min alciqaabi kamida qofkii waxaa lagu ciqaabayaa maadaama waktigaa isaga uu waxaa xilli waxaa sameeyey in aanay ajir iyo wax sawaaba aanu ka helin qaacidadaa tusaalaha ku dabaqmaya isagaa tusaalayaw tira badan laba bayd oo soo socotay laba bayd kadib inuu keeni doono lakin sheekh alamin shankaytu raxmatullahi caleyh adal bayaan jiska afraad boqol toddobaatan iyo ko ilaa boqol toddobaatan iyo laba markuu kaga hadlayay waa waxa uu yihi culamadu si guud ahaana jamaahiirtoodu waxay isku raacsan yihiin nahyiga iyo amarku in la eegayo jihada oo leeyihin in infakat iljiha jihatu lamri can jihati nahyi lam yaqtadi nahyu fasaada alficil wain lam tanfaka canha iqtadaa lakin waxa tatbiiqa marka loo yimaado way iskhilaafaan oo hal mas'alo ninna wuxuu ku dhihi aljihatu hunaa munfaka ka kalena wuxuu ku lehay la laysat bimunfaka tusaale ahaan wuxuu usoo qaatay asalaata fi daari lmaqsuba salaada lagu tukaday gurigaa dhacday ama meel dhulow dhacday oo dhex joogto wuxuu yihi ninka reer xambali wuxuu ku leeyahay laa yumkinu an tanfaka fiha aljiha jihat lamr iyo jihat nahyi sina uma kala fogan karta sababtoo xarakada arkaanta ee rukuucdii iyo sujuudii iyo qiyaamkeediihi xiyas iyo meel aanu xaqu lahayn inuu ku xayiraya ugu xayiran oo saystaa maalikiyada iyo shaaficiyada waxay ku leeyihin jihaada waa munfaka midna waa salaad oo sideeday qurbo u tahay midna waa qasb iyo dhac oo sidiisoo xaaraan u yahay saa darteed salaadiisiina way ansaxaysaa xaaraantii dambigiisiina waa xaraam uu ku dharay abaalgudkeeda iyo ciqaabkeedu leeyahay waana tusaalayada soo socda insha allahu tacala waa ku wada baqmi doontaa marka mualifku wuxuu yihi waadaa qawlkan inuu asaxayo oo dambigii ka salaada ka dhacayo laakin ajri aanu lahayn ama wixii cibaadadii sidaa ku dhacday ee asaxaysa thawaab iyo fadli midna aanay lahayna ila ljamhuuri jamhuur duntisaabin kun isma sheegasho u saaxiiba way oo yunsabu ila ljamhuuri way waqiila waxaa lihi qawlka labaaka biljri ajr buu leeyahay maca alciqaabi isagoo la ciqaabayo qawlkanina waa qowl culimada qaar kamid a laga soo guuriyey sababtoo ah uu kaga duwan yahay qowlka jamhuurtana wuxuu yihi isaga soonaadiisi iyo cibaadadii uu sameeyey ajirkeedi waa leeyahay oo sida jamhuur lal ajri ma aha laakiin haddana salkii uu sameeyey waa loo ciqaabayaa qowlka jamhuurta ka adag waxaynu u niroo ka culus waxay yidhaahdeen maynan dhihin dambigii uu sameeyey waa laga caafinayaa oo loo ciqaab maayo mayna dhihin kaaba umelool salaadii tukadeyna ama cibaadadii sameeyena dambigii unbaa ka dhacay celeyskii takliiftii wax ajira malaha yidhahdeen laba isugu dareen ciqaab oo ajrinaan laga siinin tii uu sameeyey daacada ahayd qurmada ahayd tii kalena uu ku dambaabo qowl saddexaad buu sheega waqad ruwi lbutlaanu waalqadaa qowlka saddexaad wuxuu yihi waqad ruwiya waxaa la yariyey albutlaanu inay batil tahay iyo walqadaa inuu qada kusoo waajibayo sida salaadii fi daari lmaqsuba lagu tukaday imaamu malik baana laga wariyay raxmat ullahi caleyh fi bacd riwaayaat iyo culimo kaleo qabaa jira salaadaasi waa batil oo ma asixin inayna asixinay batil tahay xanaabiladana waa la qabaan iyo ragga culimada ka googa oo kamida madaxisa kala duwan walqadaau qadana waa kuwaajibo muqaalabadii sharciga kala dhacayso cibaado kaafiya maaha waqiila waxaa la yidhi daa faqad midkan dambe oo qadaha keliya lahunti faa-un laga nafyinayaa oo salaadii waa batil qadana laguma laha bay yidhahdeen waa qowl afraad isagana oo leh qada laguma laha salaadiina waa batil ay yantafi lqada qada lagu mutaalabayn maayo hadalkan waxaa laga soo guuriyaa alimaamu araazi oo shaaficiyada ah iyo qaadi abubakr albaqilani oo imaamu maalmalikiyada markiisii dambe ku dambeeyey qaacidaa laisku qabsaday buu tusaalayaal doora keenay oo wuxuu yihi mitlu salaati bilxariiri waldahab wa fi makani lqasbi walwadanqalab wamactinin wamanhajin wamaqbara kaniisatin wadii xamiimin majzara mitlu salaati tusaalaheedu salaada weeye bilxariiri lagu tukaday xariirtii gaalaan raggi iyo wadahabi dahabkaba raggaa laga hadlayaa oo nabig alay sala xadiidkii abi muusa iyo keyrkii laga wariyo waa kii yihi dahabka iyo xariirtu uxila liinaati ummati waxurima calaa dukuriha ninka haddii intuu dahab xidha salaa tukado kownuhu dahab uu qabo waa nahyi kownuhu salaa tukadayna waa la amray salaada inuu tukaday xariir haddii uu xirto dhag raggii biduuni cudrin iyo daruuro isagoona jirin raggii waa laga xaaraantinimeeyey haddaba haddii uu salaadii ku tukado isagoo xariirtii xirtay salaadiisii ma asaxaysaa is asixi mayso wa fii makaani lqasbi meeshuu dhicitaanku ku tukaday meeluu soo dhacay iyo daari lmaqsub ama ardi lmaqsub uu ku dhex tukaday salaadana waa sideeda looga rabay arda lmaqsuba inuu ku tukadana lagama rabin uu si haysto ku dhex sameeyo waa loo diiday walwudu waysada in qalaba oo dabagadoomay waysadii lugaha laga soo bilaabay kadibna madaxa lagu xijisiiyey kadibna gacmaha lagu xijisiiyey kadibna wejiga lagu xijisiiyey gadaalgadaal loo soo bilaaba wuduul munqalib la yihahdaa kaa ma ku asaxaysaa biictibaari kawnihi nidaafatan oo xubnihii la wada dhaqay waa mid biictibaari kawnihi sidii hadyigii uu khilaafayna iyadana waxaa weeye qadiya manhiya canha wey ijtimaacu lamri wanahyi way yihahdeen haba ugu daciifsanaato masaa'ilkan la isku haye waa macatinin meel wadi wuxuu ku tukaday meel xerogeel ah ma wuxuu ka nahiyay caleyhi salaatu wasalaam in xerogeel lagu tukado salaadii hadday ku tukadeen xerogeel salaada waa la amray laakiin xerogelin waa laga nahiyey waa manhajin dariiq meel wada oo la marayo wadadii la marayo uu salaada la istaagay qab waa maqbara qubuur buu ku dhex tukaday oo nabiga alai salaam uu ka reeba in lagu tukado kaniisatin wa kaniisatin buu ku tukaday tamaasiisheedi iyo sariirkeedi waxyaabaheedi yaallaan haduu ku dhex tukado lama ogola meelaha tamaasiisha iyo taalo in lagu tukado kaniisooyinkooda la galo salaadana waa laga rabay waadii xamiimin xamaam buu ku tukaday meelihii lagu qabaysanayay baafkii ayuu isaga tukaday salaad la galay majzara wa majzara meeshii kawaanka ahayd ehalca lagu qariyay iyo ku tukaday intaasoo masaa'il iyo wixii shabiha lamidkii oo masalada la isku hayo jiha almunfaka hadday tahay jamhuur ahlilcilmi ay yidhaahdeen waxaan oo dhan way ansaxaysaa riwada qaar kale ayaa arki doona baabunahyi markaan tagno inay masaa'ilkan qaarkood tafsiil intaa ka badan gelinayaan gaar ahaan mas'alat alxariir oo ay leeyihiin waxaa la nahyigu hadduu daatulmanhiyi u noqdo waxa la iska reebay laftiisa ama sharti laazimua uu la noqdo u noqdo yaqtami lfasaad qaacidaha waxaa ku dabaqmaya xariirtii ma cimaamadu qabo oo sharaad surud shuruudi salaad iyo satrulcawra sharti ahaynba mase iyaduuba shardigii satrulcawraha ku asturay waxaa kamid a masalada weysada waxyabaha keyrkoodka lamidka marka masaa'ilka sidan oo kaleeta qaacidada guud xataa jamhuurta isku waafaqsan iyo culimada isku raacsani tatbiiqooda isku khilaafayaan oo masaa'il kale oo dhan waa la isku hayaa ayuu yihi raximah llahu tacaala kadib adayuu haddana u gudbay mas'ale masaa'ilka baabka kamid a oo waxau yihi man mataaba bacda an tacaata sababa faqad ataa bima calayhi wajaba wain baqi fasaaduhu kaman rajac can basi bidcati calayha yutabac aw taaba khaarijan makana alqasbi aw taaba bacda aramyi qabla darbi waqaala du lburhani inahu irtabak wacan qitaaci nahyi liladi salak man taaba qofkii tawbad keena buu yihi bacda an tacaataa markuu isa siiyey ee uu la yimid asababa sababkii macsiyada sababul macsiya marka uu la yimid yuu ka tawbad keenay faqad ataa waa la yimid bimaa calayhi wixii isaga wajaba ku waajibay wain baqiya haba hara fasaaduhu sababka macsiyada uu la yimid fasaadkeedii haba harabo kaman rajac qofkii kasoo noqday weeya can bathi bidcatin bidca fiditaakeed calayha bidcado yutabacu lagu raacay aw taaba ama toobadkeena khaarijan isagoo ka baxaya makaana alkasbi meeshii dhicitaanka aw taaba toobadkeena bacda ramyi markuu ganay kadib qabla darbi inta aanu ku dhicin waxau halkan ka hadlayaa qofka hadduu macaasi galo maadaama jiha almunfaq iyo nahyiyo meel uu kasoo hadlay hadduu qofkii macsiya la yimaado laba mid bay noqotaa macsiyadaas ma macsiya tazuulu bitawbatihi oo kawnuhu kaafiran uu yahay kawnuhu baaqiyan cala alkhamri yahay wixii lidaatihi u noqonaya tantahi bitawbatihi macsiyadaasi ama ha noqoto kabaa'ir ama ha noqoto bidca iyo waxyaabaha caqaaidka ama keyrkood ha noqoto iyo dimaa iyo amwaal iyo waxay duwan ha noqoto marka taasi waa nooc macsiya oo isaga tawbadiisa sharkeeda iyo fasaadkeeda ku dhammaanaya hadday tahay haadihi laa ishkaala sixadeeda iyo tawbada qabuulkeeda iyona qofka waxa dib loogu raacanaynin laa ishkaala fiih nooca labaad ee macsiyada waxa uu yahay macsiyo qofkii uu la yimid laakiin aafaarteedii ay harayso bacda tawba oo isagii marka haddaba hadduu tawbad keeno waxyaabihii jaraaimtii iyo khaladkii iyo macaasidii uu geystana fasaadkeedii iyo aahaarteedii uu baaqi yahay isaga maxaa lagaga leeyahay innaga nolosheena maanta waxaa masaajidka tusaaleyakusuusabiraysa qofkii reer ama naftiisa keena waddan gaalo kadib isagii tawbad keena oo ilaahay uga soo noqda kana kana fuqa wixii macaasideedii ay lahayd hase ahaatee aahaarta ay yeelatay iyo wixii uu sameeyey baqaayaadkeedii ay sii jireen meel lagu qayilo furay mufrasha mufrashka isagoo qaadka waa ka toobadkeen oo niman kale la waday oo qaadkii ku bartay waa wixii sii waday qofkaasi wixii hore ka toobadkeen waa ka toobadkeen waxa dambe dambi ma ku leeyahay oo ma loo qabsanayaa likawnihi sababan fiiha masaladaasu ka hadlay oo wuxuu yihi man taaba qofkii tawbad keena bacda an tacaata sababa sababkii macsiyadan bacda tawbati istimraarkeeda ahayd markuu isagu la yimid ee uu faray faqad ataa waa la yimid bimaa calayhi wixii isaga wajaba ku waajibay isaga waajibkii lagu lahaa waa ka tawbad keenay wa in baqiya haba hadha fasaadu fasaadkii macsiyada fasaadkaa dambe soo carayna isaga dembi laguma laha allahuma waa kii shuruudii tawbadeeda uu la imanayay waxaa kamid a ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu waa inuu caddeeyo hadduu gaar ahaan bidca iyo waxuu taxliiliyo xaaraam ahaya ay ahaayeen haddii dadkii kusii dhagaan ama dad kale kusii baadiyoobaan ama aafaar iyo saameyn kale dad kale ay kusii yeelato wuxuu leey isaga waajibkii lagu lahaa ee tawadaha mar hadduu la yimin waxaa kale dembigeeda laguma laha tusaalayagu tiro badan ayuu tahay haddaba oo wuxuu yihi kaman rajaca qofkii kasoo noqday can bathi bidcatin bidca fidinteeda calayha bidcada yutabacu lagu raacay kaana imaaman fi lbidca fi rafdi fi fi fi fi ila akhiri oo uruu sameeye lagu diiqo isagii waa ka toobadkeen laakin dadkii waa sii wadaan intaasoo dad uu ku aafeeyey mar hadduu isagii toobad keenay wabayanu uuna cadeeyo waxba laguma laha buu leeyahay aduu kasoo noqday wa akbaru shayin waxaa weeye dambi la galay iyo macaasi ashirk ninkii gaalooba ama ahlu rudda noqday kadibna toobad keene dadna ku daydeen dadki iyaga dambigooda lagu leeyahay say mar hadduu toobad keenay atawbatu tajubu tahdimu maa qabla haway aw taaba ama wuxuu toobad keenay khaarijan isagoo kasoo baxaya makaana alkasbi meeshii dhicitaanka dhulkii u dhacay ayuu ka toobad keenay tawbadii haddaba dhulkiibuu ku dhex jiray waa inuu kasoo baxa kasoo bixitaankii waktan min azaman bay qaadan xiyazan min alarna wuu shuqulinayaa haddaba intaa uu kusoo dhex jiraayey mar hadduu toobad keenay oo kasoo baxayo imkaaniye kalena aynan jirin waa way ka ansaxaysaa tawbadii soo socodka dhulkuu soo dhex socdana dembi laguma laha ayuu leeyahay aw taaba amuu toobad keenay bacda aramyi markuu xabadii ganay kadib buu toobad keena u naxay oo yihi laa ilaha illa xamd rasullah allahuma tubtu ilayka wiil qabla darbi intaana ku dhicin qofki hal madfaca buu tuuray madfacii intaan uu sii socday buu toobad keenay wixii uu ganay intaanu ku dhicin buu toobad keenay maxalu shaahidka aduu garo waa wuxuu qofkii ka toobad keenay fasaadkiisina sii baaqi yahay waxa uu leeyahay intaasoo dhan fa huwa caasin biitifaaqin intii tawbada ka horreysay tawbada intii ka dambaysana lidaatihi caasiga maaha aahaarta baaqiga ee fasaadkaana waxba laguma laha marka laga reebo waya wixii itlaafu amwaalinaas iyo jaraaim oo loo ciqaabayo oo camdi iyo khata baalkeeda gelaysa laakin masalada masale la isku raacsan yahay maaha oo wuxuu yihi وqاl ذu الbrhani inahu اrtabq maca انqطاac الnahyi lladi salk وaqaala waxa uu yihi ذu lburhani ninkii kitaabka alburhan iska laha صaaxiibka ahaa alburhan fi usul الfiq wa imam اxaramayn abulmacali اjuwayni iska lehay wey abulmacali اjuwayni baa waxa uu ku yihi kitaabkiisaas markuu masaladan kaga hadlayay inahu qofka faacilka ee taa'ifkii irtabaka ay u mukhaalateeyey oo farow kula jiraa macsiyadii weli farow kula jira oo dambigeedii kama dhamaan maca inqitaaci nahyi iyagoo nahyigii uu go-ay oo lagu mutaalabeynayo lagu ilzaaminayay inuu nahyigan iyo muxaramkan uu ka tago ilzaamtii way dhamaatay oo waa kataaba laakin maca dalika inta sababkiiyo aasafasaadkiisii uu baaqi yahay lagu kula jira liladi kii dartii salaka uu qaaday kii uu qaaday iyo dariiqa uu qaaday iyo nooca macsiyada uu la yimid asbaabta uu u noqday fasaadka darteed inta fasaadkiisaa jiro macsiyada dembiga lagu ka qayb kula jiraa wey oo wuxuu noqonayaa waman sana sunatan sayi'atan kana calayhi wisruhaa wa wisru man tabica calayhi min bacdihi ilaa yawmi alqiyaamati labar kala qaadin bay u daliishadeen hadday toobadkeen isagii haddaanu toobadkeenin fii nadari alcilmu cind allah masaladan masaa'il lfuruuc iyo uga dhowdaay masaa'il usul fiq laakin mas'aladan laba labadaba waa ku jiraan labada jamhuurta waxay fiiriyeen akhaf dararayn oo waxay yidhahdeen maadaama qofkii uu ka tooba keenay darar akbar tawadiina aynan dhamaystiri karmin ilaa bidarari asgari waxay yidhaahdeen yulqa jihat almacsiya imaam xarameynna wuxuu yihi may waa min min ijtimaaci baabi ijtimaaci aacati walmacsiya kownu milka alkheyr u tashkiilinaya waktiga uu soo socda soo lugeynaya soo socda waa macsiya ismi wey kownu tawad keenayna wajahtu taaca wey laakin jihadu munfaka wey tii bay ka shabahdaa ta jamhuurta ay yidhaahdeeno istikaama khase dararayna waa ta maalika uu tiriyo oo abaada soo socda kaga hadlo uu yiri watakib lakhafa min burayni وخيرا لدى سوى هذين كمن على الجريح في الجرح سقط وضعف المكث عليه من ضبط halkana mas'alo kale codka ka waa khaasin bararayn ayuu ka hadlay qawaacid fi- qawaacid fiqiya ayaa mas'aladan lagaga hadlaa oo markay ka hadlayaan qaacida laa darara walaa diraar الضرر يدفع بقدر الإمكان الضرر يزال الضرر لا يزال بمثله يتكوخ في الضررين يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام إلى غير ذلك القواعد داسة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار سوق لسمك كهضيان أي مسألة كهضيان لكن مسألة أشبه بمسائل قواعد الفقه لكن مرة البالغ في قواوله وارتكب waxaad la timaadaa ood ku dhacdaa alakhafa ka fudud min durayna laba dhiba wakhayiran kala khiyaar geli lada stiwaa haadayni labadan dur markii ay sinmaan khiyaar kala geli qofka midkii uu sameeyaba wuxuu yihi laba qaacido wuxuu yihi idaa kaana hunaaka dararaani axaduhuma akhafu min alaakhar wajada wajada irtikaabu akhafi darayn waxaad iqtisaar usoo qaataan hadduu qof dumar ay dhimato caloosheeda ilma lagu jira nolol laga rajaynayo waxay yidhahdeen shuqa batnu maadaam kastoo meydka mutladiis jeexida aan la ogolayn laakiin taasi hadda la isbarbandhigay inqaadinta xayaatada janiinka taasaa min baabi awlaa bay yidhahdeen waxay yidhahdeen waxaa lamid a qofkii haddii ay digaag timaado oo lulua qaale uu lahaa ay liqdo jaaza lahu an yamtalikahaa biqiimatiha oo markaa intuu bira gawraco uu kasoo saara lulu-adiis marka irtikaab waa khasi bararayn waxaa daliil asaasiya u ah nabigana caleyhi salaatu wasalaam masaajka isagoo jooga waa kii ninka acraabiga intuu yimid ku kaaji saxaaba marka ku qaliya wuxuu yihi dacuuhum laa turzimuun ha ku geynina halkaas culimada waxay kasoo qaateen masaajidkii waa gaadhay nijaasadii ninka haddii laga kiciyo waxay gaari intaa nijaasowdaya meelo kale inuu ku daadaadiyo isagana kaadida ay ku goda dhib kasoo gaaro marka bara waa xaasiro tanajuskii masaajidki iyo kaadidii waa gaartay haddii laga cayriyaa meeshana ku zuuli mayso marka halkiisa dhibka halkaasaa laa dhibkaasaa yare kaa la sameeyo ayada shareecada amsiladeeduna iyo nusuusta adiladeeduna doontae baabkaas laga hadlaa wakhayiran kale khiyaar geli ladasti waa haadayni labada door markay kulmaan waayo waxa lagu kala rajaxe kan same ama kan samee la yidhaahdaay waa bilaa murajix tusaale buu keenay waxayna tusaale u yihiin wakhayiran ladasti waa haadayni waa halkan tusaale kaman qofkii calaljariixi qof dhaawaca oo fil jarxaad dhaawaco badan ku dhex jira saqada ku dul dhaca qof baa la dhaawacay qof baa kusoo dhexdhacay oo aan leeyahay gad kooxoo dhaawaco meel yaalla qof buu ka dul dhacay u suuragal maaha meelaan qof dhaawaca ahayn inuu cagdhigo ku istaago midna hadduuba ku dul taagan yahay markaasuu isaga dul joogayaa maadaama uu ku dul dhacay mise uu ka durki karaayo mid kale ku dul ku dul karaa qaacidada waxay keenaysaa wakhayiran ladasti waa hadeyn mid dhaawacan dul saarayo mid dhaawacan dul saarayo mid dhaawacan dul saarayo isku mid wey ki ay kii uu dusha ka fuulaba hadduu kan kusugnaado iyo kan hadduu guuro iyo kan hadduu guuraba wakhayiran ladasti wahadayn ilaa qaab waxay dhahay mid hadduu kusoo duldhacay kaamuu ku nagaanayaa kuwa kale u gudbi maayo waxaa la yidhi maxaa tirada waa ku nagaanayaa qowl daciifa wey dacfigaasu tusaatimaa wuxuu yihi wadacafa almukta inuu ku dul nagaada calayhi ku kusoo duldhacay dhaawaca inuu ku dul nagaadana waxaa daciifiyey mandabat ninkii qawaacidan usuulka iyo qawaacida madhaba malik raggii dabdiyey way daciifiyeen qowlkaas laakiin maxal u dacfi waxaa weeye markii ay dadkan jarxada ah laftoodu tasaawi ka dhexeeyo min xaysu sifaat sifaat alqisaasi oo midna uu xor yahay midna addoon yahay midna mu'min yahay midna kaafir yahay ama min xaysu nafci ay siman yihiin hadduu nin imaamul acdam ummadda muslimiinta hogaamiyahoodii dhanaa iyo nin kale haddii yaho caadiya masina wakhayiran ladasti wahadayna ma irtikaab daraynta horay gelaysaa hadduu nin caalimkii ummadda iyo muftiga yahay midna jundi caadi a yahay isku mid maaha wahakada taasaa la fiirinaya yihahdeen ama ciddaan kufka ahayn oo kaafir iyo muslim hadduu yahay wajaba caleyhi lintiqaal way dheheen alkaafiri can ilmuslim haddana u gudbo masalo kale oo masalada awaamirka iyo qawaacidda ayuu u gudbo waxa uu yihi فلقب بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر وما سواه ساقط أو مستحب بذاك الاطمئنان والدلك انجلب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي waxau halkan kaga hadlay mualifku raximah allahu tacaala qaacidada mashhuurada ay culimmadu isku khilaafaan qaacidadaasoo marna la yidhaahdo hal ilcibratu biawaa'ili alasmaa'i am biawaakhiriha marna la yidhaahdo hal ilcibratu bialakdu biawaa'ili alashyaai la biawaakhiriha marna asmaa marna ashyaa marna cibaarad kale kugu yimaado laakin macnaha uu sidaa un yahay awaa'il alasmaa iyo awaakhiriha ama awaawil awil awaamir iyo awaakhir alawaamir waxaa looga jeedaa haddii shariicadu ay xamarto nusuusta kitaabka iyo sunnadana amar ku yimaado waxaa la is amrayna oo xaalad uu ka bilowdo iyo haayo uu leeyahay tafaawutna u dhexeeyo oo waxaan sharcigu is amray adnaa xa musamaa iyo wax lagu hooseeyo lagu itlaaqi karana uu leeyahay haayo mubaalaqa lagu sameeyo exwad iyo itimaam lagu gaarana uu leeyahay amarka sharciga marka haayadii ugu dambeeyaa lagu xambaarayaa marka mise ka musama horeeya ku dhaca lagu xambaaraya waxay yidhahdeen bilmithaali yatadix lmaqaal waxaan leenahay ilaahay wuxuu amray nabigiisa caleyhi salaatu wasalaam salaada tumaaniina in la sameeyo ruquucdii iyo sujuudii iyo ictidaalkii iyo juluus bayna sajdateynki iyo inta lamid tahaydba idminaankiina mubaalaqna waa noqon karaa waa dheeraan karaa sida anas uu yiri nabigu alayhi salatu wasalaam intuu rukuucda ka toosa ama sujuud hore kasoo toosa wuxuu dhihi jiray xataa qulnaa qad nasiya wax yar oo tumaanina waa ku xasila la yidhaahdana waa noqon kartaa marka ma inta ugu yar baa lagu xambaarayaa amarkii inta waajibka ku ah qofka mise ilaa haaya baa lagu xambaaraya haddii la amray qofkii almasa cala alkhufayn ma masxu rijli kullahaa baa laga doonayaa mise wax masax uun la dhihi karaa laga rabaa haddii ilah yihi wamsaxuu biru-uusikum madaxiina masaxa ma wixii masax la dhihi karaa laga soo qaadayaa mise waxaa laga soo qaadaya masxu ra'si kulli markaan ka hadlayna waa amarku haddii aan adilo kaloo khaarija oo cadaynaysa labada macno midka lagu xambaaraya aanay jirin haddii adila khaarija tusto in awalka lagu xambaarayo iyo aakhir asmaa in lagu xambaarayo adilada khaarijiyada la raacaya laakin waa markii amarkii oo kale uu yimaado dilaaladiisa amarkani maxay tahay aa laga hadlaya haddii la yidhi sharcigii markii qays waajiba uu waajibo timihiina waa in biyihii la gaarsiiyo jirkiina la wada tahiro in la marmariyay keenaysaa marmarintiina mid fududna waa noqon kartaa mid jirkao dhan si fiican loo gaarsiiyo lagu xeel dheeraado wax wadana way noqon kartaa keebaa haddaba waajibka sharcigii kee weeye ee muqtada alamar ah laba qol ay ahlulcilmi raxmat ullahi caleyhim jamaahiirtooda waxay u badan yihiin in awaail asmaa ay tahay masaladana waxaa waa yaala tacaarudu aslayni baa yaala asalka amarku wujuub buu keenaa macna kalima amarkaa in lala yimaadana waa sida daahirka ay tahay in loola yimaado wey asalka labaadna waa asalka la yidhaha bara'at zimma oo zimada qofka maadaama beri ay tahay wax mu-akada loo tashkiilin karaa marka inta awalil asmaa'i ee mu-akad weli waa naqaan inta kalena mashkuuk wey marka alyaqiinu laa yazuulu bishaki iyo qawaacid la dhihi jiray halkaas ayaa la isla galay marka la isla sixanayay las eryanayay arrintaasoo ka hadlay oo waxa uu yihi walakdu qaadashada bilawali awalka ismiga waxa ugu yara uu ku dabaqmi kara la qaato laa bilaakhiri aakhirka iyo haayadiisa aan la qaadanin baa murajaxun la rajaxaa fii muqtada alawaamiri awaamirta si ay keenaysa iyo daahirkeeda ee wujuubkeeda inta laga faa'idaysanayo intaa way haddaan qaraa-in khaarijiya jirin wamaa siwaahu waxa musamaha lagu ansaxayo wixii kasoo hareena saaqatan waa dhacay luqmada laha aw mustaxabun ama calaa shabi sabiil istixbaab iyo sunanimo ayaa lagu leeyahay qofkii markaasuu tusaaleyo keenay laba tusaaleah wuxuu yihi liyaaka laamku bimacnaa calaa way calaa daaka khilaafkaasoo alitmi'naanu dumaaniinada salaadu ay ku saraysantaha khilaaf ka taagan sa darteeda fuqahadeena waxaad ku arkaysaa kutubtooda waxaa ku waajibaya musamaa masxin masax alkhufeyn iyo masax cala alcimaam iyo marka laga hadlayo masax cala alra'si iyo mdamaaninadii salaadana waxay yidhahdeen salaata maraati subxaan rabbi alacla subxaan rabbi alacla subxaan rabbi alacla waxay aqalla shay damaanin lagu fasiri karo wey sababto alcibratu biawaili alasmaa qawaacid saasay ka qaateen wey lidaka iyo calaa daka hawlkaas iyo qaadadaasay ku salaysan tahay al-idminaanu dumaaninada salaada iyo wadalku marmarintana in jalaba waa usoo jiidmay ama xaal usoo jiidmay marka dalkigii la marmarinaya gacantana qaacidadaas ina usoo jiidmay waa ku hirgalay wadaka khilaafka awal asmaa oo waakhira laisku hayaay fi lxukmi marka la xukumayo way cala lkuliyi wax guud maca xusuuli kasrati ljuziyi isagoo juz-iyaadka soo hosgalayaay ay mutafaawit yihiin oo badan yihiin wuxuuda markii xukunka guud sharcigu amar shay kulliga u amro shaygu kulligaana ajzaa mutafaawita tira badan uu leeyahay markaas waya weli marka hadalkan iyo qaacidadani ay imanayso haddana masalo kale ayuu gudnay oo masaa-isha awaamirta la xiriirta oo waxa uu yihi warubama ijtimaacu ashyaa xadal mima ata lamru biha cala lbadel aw itaratubi waqad yusanu wa fiihi qul ibaaxatun tacinu masaladan halka kaga hadlayna waxaa weeye waxaa laga yaabaa amarka shaaricu waxyaabaha ma'muuraadka u amrayo hal ma'muur inay ka bataan oo laba shay ama saddex shay ama afar shay u amro laakiin amarkaa uu amray uu yahay calaa sabiili lbadel ama calaa sabiili tartiib oo mid un inuu la yimaado qofku ama kan hadduu kari waayo ka kale la yimaado sida khisaalulkafaara qaarkood kamid oo kaleeta sida kafaaratdihaarka oo kaleeta iyo xaaladaha saas oo kaleeta ah jamcintooda lama ogola mid un inaad la timaado wey hase haatee jamcintaasi in la jamciyo labadii wax inay xaaraam noqotona waa laga yaabaa inay sunno noqotona waa laga yaabaa inay mubaax noqotona waa laga yaabaa wuxuu yihi marka warubama ijtimaacu ashyaa waxaa laga yaabaa waxyaabo isu imaatinkoodu in xadala ay inuu reebtoonaado oo muxarab noqdo ashyaasa ashyaadaas oo mimaa kamida ata lamru bihaa in la isamra ay timid cala albedel kow inay isbed muwaadada oo mid mid kale uu bedel ka noqdo oon la isu keeni karin laakiin aw itaratubi ama tartiib iyo kala horumarin oo kan markii la waayo unka kala iman karo waqad yusanu in la suneeyaa la arkaa wa fiihi noocaas ijtimaac waamirta qul waxaa tidhahdaa ibaaxatun ibaaxaa tacinu ka daahiraysa masaladaas waxay yidhaahdeen sharcigu haddii qofkii wax la amro oo la yidhaahdo kan samee ama kan samee ninkii gabar baa walaayadeeda loo dhiibay oo waxaa la yidhi hebel u guuri ama hebel u guuri zawijha fulanan aw fulanan waa calaa sabiili lbedel labadabana waa la amray midkan ama midkan midkoodan wey labadii waan isu beynaya inuu yihaahdo min annooci lmuxaram wey marka ma'muuraad mujtamica oon la jamcin karin ijtimaacoodana calaa sabiili lbedel maahane uu xaraam yahay kaasay tusaale uga soo qaateen wahelay awitaratubi waxyaabahaasna waxaa kamid a kafaaratu dhihr waxaa la amray cidqu raqaba faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn hadduusan awoodin fa itcaamu sitiina miskiina haddaba isagoo cidku raqaba awooda siyaam inuu guura looma ogola isagoo cidku raqaba aan awoodina siyaam awooda inuu itcaamu sitiina miskiina inuu guura looma ogola waxyaabaha sidaas oo kaleeta ah inay mamnuuc noqotaa laga yaabaa waqad yusanu in la sunneeyaa laga yaabaa oo qaar ba waxay yidhahdeen kafaarada taratubkiihi ma kala horumarin kartid laakiin hadduu cidqu raqaba sameeyo inuu masaakiinna iska quudiyo min bacd alistixbaab way yidhahdeen waxaa kaloo yidhahdeen qofka xujayda hal go waa xiran karaa cawradiisa inuu ku asturo laakiin laba go qaata ayaa sunno ah oo uu jamciyo labadaas min bacdi alibaaxana waa geli kartaa ayay yidhaahdeen oo labadaba waa iska jamcin karaa waa u banaan tahay wafiihi waxaa tidahdaa qul ibaaxatun baa ku fiihi waxaa ku jira qul dheh ibaaxatun baa tacinu ka daahiraysa intaa kadib wuxuu gudbay baab la yidhaahdo alwaajib lmuwasac waajibaadka waxay u qaybsamaan ictibaaraad dhowra marka la eego iyo mid walba qaybo u qaybsamaan waajibka biictibaari waqtihi marka la eego iyo waxay ma'muurkahayo la isku waajibiyey keliya miyaa la samayn karaa mise ka badan baa la samayn karaa isagii oo lasoo celceliyaba ha noqotee marka laga eego ma'muuraadka iyo waajibaadka labay noqdaan waxaan isagii maane aan wax kale la samayn karin sida siyaamka oo siyaamu shahri ramadaan laba bilood ma soomi kartid sunna iyo waajibna ma wada soomi kartid oo maalintii xilligii soonka waxaa waxaa camimaya uusan kasoo harayninba kii waajibkaa inuya midu waktigiisu ka badan yahay sida salawaadki salaad duhur markaad tukato ilaa casarkii boqol salaadoo kalead tukan kartaa labada waajib baa waajib muwasac iyo waajib mu mudayaq la yihahdaa waxay culimadu isku qabteen waajibka xajku ma muwasacbaa mise ma aha wasaxiixu waxaa weeye min naaxiya sharciya mudayaq wey oo laban xajinaya oo laba dawaaf baan sameynaya laba ramyobaan sameynaya laba xaj bay in noqonaysa lagama ogola wa in kaana xilliga dawaafka hal dawaaf ka badan la samayn karo xilliga ramyuljawaraadka hal ramyi hal ramyi ka badan la samayn karo xilliga qufa carafo hal qof qof wax u ansaxa ka badan ay samayn karo musdelifo inta la joogo hal qof wax ka badan ay u noqon karto haddana dhinaca sharciga marka laga eego mudayaq wey culamada qaarkoodna laba dhinac intay tixgeliyeen waxay u bixiyeen du shabahayn oo muwasacna dhinac buu ka shabahaa mudayaqana dhinac buu ka shabahaa maabkaas ayuu galay maalimku raxima allahu tacaala oo waxa uu yiri ووقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى فجوزوا الأداء بالضرار في كل حصة من المختار وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم أو هو ما مكلف يعينه وخلف ذي الخلاف فيه بين فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصير هكذا وحوك ظهر لي قول كراجحة ayuu ku salayay oo jamhuur ahlilcilmi ay qabaan raxmat ullahi calayhim wahuwa saxiix kadibna akhirka baabka waxau soo guuriyey aqwaasha